waxaynu ka bilaabaynaa aayadda shan iyo siddeetan suuratu nisaa qaala allahu tacaala man yashfac buu ilahay yidhi qofka ergeeya shafaacatan xasanatan erge wanaagsan yakun lahu waxa u ahaan doona nasiibun minhaa qayb sababteed ahaatay ajri weyn buu yeelanaya oo shafaacada awgeed ah iyo iyada darteed waman yashfac qofka ergeeya shafaacatan sayi'ah erge xun yakun lahu waxa u ahaan doonaa kiflun qayb dembiya qayb dembiya buu yeelan doonaa culays la saaroo dembiya oo minhaa sababteed ahaaday ergadaa sababteeda wa kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax kasta muqiitan mid ilaalinaya xafiidahoo aan waxba ka qarsoonayn shahiida aayaddu markaa ergadii bay ka warrantay ergaduna waa arrin wanaagsanoo islaamku ammaanay marka dab uu ka dhex furo dadka muslimiinta ah caam iyo khaasba quriyo iyo dadka badanba waa muhiim in la dhex galo ila waa dad isku jir keliya ah marka nebiguna waa ku tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam taa oo mar nin uu yimi ayaa u arkay isagoo hadalkii ka boganla dabeedna asxaabtiibuu eego waxau idhi ishfacuu tu'jaruu wayaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa xadiiska abi muusa warinaya bukhaariyo muslim buu kusugan yahy ishfacuu tu'jaruu buu nebigu leeyahy erge gala ajrigaa hesheene nebiga carabkiisana ilaahay wuxuu doonuu ku soo fulinaya macnaha anigu go'aankan doono aan qaatee waajibkaygu waa mid ula gudbana idinku waajibkiinna qaata oo rasuul allow ka yeel dhaha ama hebel waxaasuu doonayaa ee u sahal ama sii marka tarbiyadaasuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta ah shafaacadaasi goorta dee qofku uu ku ammaanan yahay waxa weeye markay sharciga waafaqsanta waana taa ilaahay shafaacatan xasana uu ku tilmaamay qofku waa xaquu leeyahay waana waxaan diintu diidanayn ashafaaca sayi'a ergada xumin ah waa qofka oo dulmi lala raadiyo ama reerhebelnimo isku garabtaag ama saaxiibnimo isku garabtaag ama intuu adduunku siiyo waasito sidaa ku gal wax badan bay taasi dhacdaa shafaaca sayi'a qofkii aad la riixda waxaanu lahaynba ama dad kale waxooda laga qaadayo ashafaaca sayi'a waxay noqon kartaa naarafufnimo iyo iskudirnimo iskudir dadkii la ysku dirayo oo dadkii waa dhex gashay laakiin ilal khayr umaad kaxaynine xaggii sharka ayaad u kaxaysa waa shafaaca sayi'a marka nasiib iyo kifligaasaa kala jiro marna meeshii waxaad ka heshay ajir iyo horumar marna adaaba ku halaagsamoo culays xambaartao waxay la roorayeen bay kugu reebeen dadka is haystaa kifligaas waa kaa a'immada qaarkood ducaday ku fasirayaan waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku walaalkiisa maqan markuu u duceeyo waa loo aqbalaa malag baana yidhaahdaa aamiin walaka mithlu ducada aad hebel u ducaysay aamiin baan idhi hadna intaa leeg baad leedahay intaa in leeg alla wuxuu idhi waidaa xuyiitum marka la ydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu salaama biaxsana minha midka wanaag badan aw rudduuha aw rudduu midlaha ama iyadii oo kale u celiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax walba xasiiban mid tirinayo waxba ka qarsoonaynoo wax walba idiin liistaynaya waa akhlaaqiyaad wanaagsan oo kale iyo ummaddu waxay isku jeclaanayso islaamkuna uu gaar u leeyahay ilaah iyo rasuulkuna ummaddaa u jideeyeen wasalaam assalaam taasoo ah mid ifkana lagu sii isticmaalayo aakhirana dadka muslimiinta ay isticmaali doonaane jannada galaa taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam salaam ereygaasaa la isticmaali doona marka alla waxa uu halkan faray in erey salaamtii mid ka wanaagsan la isticmaalo ama rudduuha iyada laftigeedii inde lama celinayo taasi qofkiibay ka soo baxday tii mid lamid ahun marka dee nabiguna wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo midi waxay leedahay toban ajri midina labaatan ajri midina soddon ajri assalaamu calaykum wacalaykum assalaam toban ajri bay leedahay waraxmatullaahi baa lagu daray waa labaatan wa barakaatuhu baa lasii raaciye waa soddon ajri ee maxaabaad isugu yaraynba kelmadaasaaba ku haysa ajrigaa buurbuurane badane dee badiyo salaan carbeedna maaha sida calmaaniyiintu ay idhaahdaan dee iyagoo maxay kale keeneen dee good morning iyo good evening bay iyaguna ku bedeleen macno kale may keenin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay waxyaabaha layskuma jeclaanaya jannada lagu gelayana inay tahay aad bay u bishaaro badan marka intii aad war iska warramayo maxaa la sheegayo maxaa lagu baryeeyo wax kaloo badan daldali lahayd tanaa barakaysan oo ilaahay agtiisa ka timo oo ahlu jannaha salaamkoodiya ina allaha kaana calaa kulli shayin xasiiba allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane layajmacannakum wuu isu kiin keeni doonaa ilaa yowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama maalinkaa dhexdiisuu idinsoo wada ururin laa rayba fiihi shaki kuma sugna maalinkaa dhicitaankiisa waman asdaqu yaa ka run badan min allah ilaahay yaa ka run badan xadiisan war ahaan ilaahay cidina kama run badna laa axada asdaqu min allaahi xadiisan weeye jawaab waxa ilaahay uu inoo sheegay oo dhami waa xaq siduu isaguba xaq u yahay waa run kama dhibcaan aho aan dhan kaloo loo dhaafaa jirin waman asdaqu min allaahi xadiisan wuxuu ilaahay inoo sheegay qeybkaasi uu ka mid yahay waa rumaysanaynaa mana ka shakeyna ilaahay waxau ihi famaa lakum maxaa idinku dhacay dad yahow islaamka ee fi lmunaafiqiina fi'atayn takuunuuna fi'atayni fi lmunaafiqiin waxaad noqonaysaan laba qaybood baad noqoteen munaafiqiinta dartood wallaahu arkasahum ilaahayna waxa uu ku afgembiyey ama uu ku halaagay bimaa kasabuu dembiga ay shaqeeyeen dartii baa kuwanna ilaahay uu ku cidhib tirayaa munaafiqiinta wax loo hadloo loo murmaba maahaba arkasa uu dabarogay wey waxa ay noqdeen kuwo jahawareeray oo halaagsami doona macsiyaday sameeyeen owgii aturiiduuna dadyahum wa waxaad doonaysaan an tahduu inaa hanuunisaan man adalla allah mid ilaahay u ambiyey oo uu lumiyey oanu hanuunba u qorin kaa hala raadinina dee wanaag waman yudlil illaahu ka ilaahay u ambiyuu lumiyo falan tajida lahu qof yaha u heli maysid sabiila sidaad ku hagaajiso oo aad ku toosiso xadiis saxiixa ee waxauu tilmaamayaa bukhaari ku sugan maalintii uxud markii ay nimanka munaafiqiinta ahi ka hadheen colkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo colkuu kun ahaa ayaa dabeedna uu ka dhex geeraano uu duubkiisii lulay ninkii munaafiqa ibnu saluul la odhan jiray saddex boqol waa kii la hadhay asxaabtu way isku khilaafeen ha nimanka dillayo aan dayni qaarkood waxa ay leeyihiin waar maxaynu col kaleba iska soo gaari doonnaa sow kuwan inaga dhex toosay kuwana inaga dhex kacay waa lagama maarmaan inaynu munaafiqan ka bilowno haynoo dambeeyeen kuwa kale qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin waar maya waa muslimiina maxaa loo laynaya sow kuwana shahaadanaye sababo kaluunbay sheeg adigu dad si kastaba ha ka ahaatee dadna u yara doode kolkaasaa ilaahay oo canaanta canaantuna waxay ku dhacaysaa kuwa iyaga u yar doonaya ama lahaaba ha laga daayo markaasaa ilaahay uhi maxaa laba qaybood u noqonaysaane munaafiqiinta ugu doodaysa mid ilaahay u hadleeye yaa hanuunin kara yaa jiduu mara u heli kara cidnaba a'immada qaarkood waxay leeyihiin kuwaasi waa suuragal laakiin dee haddana kuwaa madiine joogay nebigu ma laynayna uu daynaya calayhi salaatu wasalaam asbaab iclaamiyahoo siyaasi awgeed ee waxaa iska badnaa dal kale oo baadiyaha joogay oo u jiibinayay qabaa'ilka iyo kuwa nebiga ka soo hor jeeda aayaddu kuwaasay tilmaamaysa in la weeraro lala dagaalamo sida aynu ka arki doonno aayadaha soo socda si kastaba ha ahaatee munaafiq aan iimaan lahayn inuu ayaan daran yahay in laga agdhowaadana aanay ahayn be aayaddu bayaan alla wuxuu uhi wadduu waxay jecel yihiin low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu sidii ay u gaaloobeen fatakuunuuna sawaa dabeedna ay isku mid noqotaan qofku hadduu sharwadeen yahood ku xidhiidhsato rimoodh xagga sharka u jiiduunbuu kaa dhigan doonaa qof aan khayr wadin inuu khayr ku keena ha eegi falaa tattakhiduuha ka yeelanina minhum gaalada ah awliyaaa gacal iyo xigto ha ka dhiganina baa ilahawi xataa yuhaajiruu jeeray soo qaxaan fii sabiili illaah ilaahay dartii jeeray u soo qaxaan oo dalkooda rabbi dartii ay uga yimaadaan iyo diinta ilaahay iyagoo garabka qabanaya oo nebiyo asxaabta la hinjinaya walaa tattakhiduu minhum ha ka yeelanina kuwaa weliyan cid xigta ah walaa nasiiran iyo gargaartoona ha ka dayna qof aan ilaahay gargaarsan haa fa in tawallow haddii ay sii jeedsadaan baa ilahay uhi munaafiqiintaas fakhuduuhum qabta waqtuluuhum laaya xaytu wajadtumuuhum meel kastoo ka heshaan hala qabto hala laayo kuwa noocaasee gaalada garabka siiyey walaa tattakhiduu minhum hana ka dhiganina weliyan walaa nasiiran cilaa wax ka daydaanoo markaa idinkiin garab taagta ama idiin hiilisa markaa sidaasay ahaanoo kuwani waa dar caddaystay inay soo raacaan kuwii nebiga ka hor jeeday calayhi salaatu wasalaam mar walbana sidaasuu yahayoo gaaliyo islaam hadday tayaan kuwa afkakaa shahaadanaya hadduu iyaga soo raaco dee way leefi uun waxa iyaga lagu ridayuun baa isagana leefi doona un ilaan tabac buu noqday oo uu la socdaa qof markaa waxay calaf qaadayaan unbuu isla heli doonaa waxa ilaahay oo haddaba ka warramay in la tixgelinayo xidhiidhka jira iyo heshiidka iyo ballan waayo horeynuu soo xusnay dowladda islaamka murtakasaadkeeda iyo waxyaabaha ay ku socotay ka mid tahay inay leedahay siyaasa dawliya ama mucaamalo dawliya oo ku salaysan samaha iyo ballanta oofinteeda oo wax la iskiyaamaynayo iyo maslaxad la eeganayo iyo midnaba aanay jirin kol haddii ballani jirto sideedaa loo tixgeliy ila aladiina kuwii mooyaane waa munaafiqiintii oo aan lalaynayn kuwaasoo yasiluuna la xidhiidhaya ilaa qowmin qolay ku xidhiidhtayn oo ay ku dhex jiraan qoladaasoo baynakum wa baynahum idinka iyo iyaga uu idiin dhexeeyo miitaaqun ballan qolo aad ballan leedihiin bay munaafiqiintaasi ku cindan yihin oo ay ku dhex jiraan oo haddii la isidhaado munaafiqiinta laaya aan la weerari karayna ballanta jabayso nimankaa gaaladaa dartood ha loo daayiyo ballanta aw jaa-ukum ama yimi qolay xidhiidh la leeyihin ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin jaa-ukum qolo idiin yimid ayay la xidhiidhsan yihin qoladaasoo xashirat suduuruhum laabahoodii ay ka cidhiidhyantay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan aw yuqaatiluu qowmahum ama qoladoodii ay la dagaalamaan kuwa hadday xidhiidh leeyihinna iska daaya ama waxaa la odhan karaa munaafiqiinta la daynaya waxaa ka mida kuwa idiin yimid iyagoo laabtoodu ay cidhiidhi dareentay inay idinkana idinla dagaalamaan kuwoodiina la dagaalamaan marka kuwaana ha la yska daayo xashirat suduuruhum manaa laabtoodii waxay ka cidhiidhyantay inay idinka weerar idinku soo qaadaan ee col idiin soo raacaan kuwoodiina lamay dagaalamin marka kuwaana iska daaya iyagana xashiratan suduuruhum ayaa uu akhriyayaa yacquub iyaduna waa ismi camal falaya un kalkaa walow shaaa allaahu rabbi hadduu doonayo la sallabahum calaykum kuwaa gaaladaa waa idinku sallibi lahaa falaqaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeen haddaba fain ictazaluukum haddii ay idinka durkaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin kuwaas wa alqow ilaykum xaggiinnana ay idiin soo qadimaan assalama nabadgelyo iyo badbaado iyo heshiis nabadgelyo ay idinla qaataan famaa jacala allaahu lakum ilaahay idinma yeelin idinka calayhim sabiilaa wadda a iyaga ku ciqaabtaan kula dagaalantaan oo u martaan ma jir marka kuwaa iyaga kol hadday munaafiqiintu ku dhex jiraan waa la dayn doonaa dadkaa idin nabadgeliyey oo istaraatiijiyadda la degayaabaa waxay tahay ballantoodaas maadaama dadka muslimiintaa maslaxaad ugu jirto iyagiiyo kuwaa ku dhex jira waa la iska day nimankaa gaaladii kol hadday dadka muslimiintaa daayeen oo aanay usoo raacin ummadii kala dagaalamayay iyaga waa la dhigdhigayaa iyo munaafiqiinta ku jirada kolkaa waxaa la eegayaa waa siyaasa sharciya oo mafaasidda iyo masaalixda inta mid kula dagaalamaya uu jiro kaasaa horeynaya kan kalee ku nabadgeliyey ama heshiiska ogolaaday ama ballanta dhigtayna uu dambaynaya satajiduuna buu ilaahay yidhi waxay idin heli doontaan aakhariina kuwo kale kuwaasoo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idin nabadgeliyaan wa ya'manuu qowmahum qoladoodiina ay nabadgeliyaan kullamaa rudduu markastoo loo celiyo ila alfitnati gaalnimo urkisuu fiihaa waa lagu celinaya markastoo gaalnimo loogu baaqo way iska raacayaan dad xagga sharka nacamlayaalo ah wey marka qadaa'ilkii iyo ummadihii madiine ku xeernaa ee munaafiq iyo gaalba lahaa ayay aayaddu kala qaadqaaday qaybaha ay leeyihiin oo ilaa afar qaybooda marka waa kuwa idinkana idin nabadgeliyey qoladoodiina aan idiin raacin oo dee aan la dagaalamayn laakiin mushkiladoodu waxa weeye kullamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha markastoo fitno lagu celiyo markastoo fitno lagu celiyo loogu yeedho way u laabanayaan oo arkasta hore aynu usoo tilmaamnay inay tahay askamti oo qofku marka uu xaqa raacsan yahayna waa qof qumanoo si fiican u socda marka uu baatilka u jahaystana wuu dabarogan yahay kay lam yactasiluukum haddii aanay haddaba idin daynin munaafiqiintiiyo gaalada ku dhex jirtaba israaca wa yulquu ilaykum walam yulquu ilaykum aanay xaggiinnana u tuurin assalama nabadgelyo aanay idiin soo qadimin wayakufuu aydiyahum walam yakufuu aydiyahum gacmahana aanay idinka haysanin oo aanay idinka caga dhiganin marka intaas samayn waayeen waa maxa heshiis bay diideen way idin dayn waayeen gacmaha idinka dayn waayeen markaa macnaheedu waa maxa waa inay weerar yihiin fakhuduuhum qabta buu ilahay qabta baa ilaahay oo cabiraya ummadda siduu u gubaabinaya waqtuluuhum laaya xaysu saqiftumuuhum meel kastoo kula kulantaan ama kaga awood badataan wa ulaa'ikum kuwiinaa sawirka noocaasa leh ee sidaa u soo hujuumaya dadka muslimiinta in laga nabadgelaynin jacalnaa waxaanu yeelnay lakum idinka calayhim dushooda suldaanan mubiina daliil cad iyo xujo cad oo ku ciqaabtaan oo ku weerartaan baa haysataan sidaa wey qofku haddii aanu ku daynaynin caqliga iyo mantiqa iyo sharciguba waxa ay keenayaan inta layska celiyo laakiin ducuf iyo nacasima la idhaahdaa hadduu qofku dhegta huwado oo uu isdhigto ilaa inta digta laga jarayo waa doqonina weye ee dad iyo dal iyo diinba laga qaadayo marka kuwaa waa iska celinaysaan aayaadkan soo socdaana sababtoodu waxay ahayd asxaabta qaarkood ayaa safray ama sahan bay tegeen koox sariyaa bay ahayn sariya sariyada waa colka markaa colweynaha aan ahayna kooban dabeedna nin bay ku soo baxeen ari wata arrintaas waxay ka dhacday nebiga inankii uu jeclaa usaamata bnu zayd loodhan zayd ibnu xaarisa inankiisi xibu xibu rasuulilaahi loodhan isagana uu jeclaa nebigu aabihiina u jeclaa ninkii isaga ahaa xoogaaniyana waa wad meetaa u saame waxay ahayd qoladii ay doonayeen bay kusoo baxeen dabeedna nin baa ashahaatay markii lagu soo kadiyey markii lagu soo kadiyey ayuu ku dhawaaqay tawxiid usaame digtu ka jaray isagoo markaa ta'wiilka uu hayste uu yahay siduu nabigaba u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu dee malaha xabadka carar unahaa fulaynimo una halkan ku eriyey arrinkiibaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu madaxa qabsaday markaasaa waxau hi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah war ma intii uu ashahaatay baa kow ka fikiriyey ogawey islaamku waxa loo socdaaba waa kelmaddanba kelmaddan baa loo socdaa dalna lagama qaadayo dadka duunyana lagama qaadayo naftoodana lama qaadayo marka qofka kelmaddan ku yidhahdaa waa kula ku dhawaaqaa waa kula midba usaama waa isdifaaco laftiisu u dooday oo wuxuu ihi de difaac buu ka dhiganayay oo dee wuu magan galay ila waanu ku soo kadinay afalaa shaqaqta qalba oo qalbigiisa miyaad u dhaadhacday bu oo mijar baad ku eegto qalbigiisa ayaad arkaysa miyaa aad buu markaa saxaabigana u warwaray oo u naxay sababu nusuul kale mufasiriintu ay tilmaamayaan koox sahana ayaa ku soo baxay nin ari wato qoladii gaalada ahay ay doonayeen ka mid ah waa shahaad isagiina way dileen arigiisina way soo qaatay halkaasaa iyagana sidanoo kale u canaantay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa ka muuqatay in ujeeddada loo socdaa ay tahay dadku inay shaydaan iyo ka xoroobaan cibaadatalcibaad addoommaha iscaabudaya oo ilaahay caabudaan mal hadduu addoonku ilaahay u soo jeedsado wixii aad xaq leedahay buu leeyahay wixii lagugu leeyahayna isagana waa lagu leeyahay waa kula midun weeyaan walislaamu yajubu maa qabla islaamkuna wixii ka horreeyey waa uu dumiyaa waa ka'annamaa maanta uu dhashoo kaluu la mid yahay hebelkii dhoobnaan jiray ee mujrimka ahaa mar hadduu kelmadda ku dhawaaqay waa arrin weyn weeye soomaaliduna dee markay islaynayaan waxay idhaahdaan ka tukanaya warbal dhaksa u tuko iyo u toosiyo cabadda u toosa ma u tukabayda wuu isxujaynayaa wuu isxujaynayaa riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan maruu nin nebiga weydiiye calayhi salaatu wasalaam uhi anoo nin eryanaya kuyaanusayne oo hadduu geedigaga meeraysto laada minii bishajara bal ka war oo waa shaatayntu ku meeraysanayo hadilin buu nebigu hadda seeftin buu ka baqayaa buui hadilin buu markaa nebigu haddaad disho waydin isweydaaran doontaan buui adna halkiisiibaad tegi isna halkaaguu tegi macnaha adna waad gaaloobi isna wuu islaamay waa arrin khatar badan mar haddaad dee xalaasho marka aayaddu waxay ka warramaysaa dilku inuu laba qaybood yahay mid camdi iyo mid khata'a ka khati wuu dhici karaa bani aadamka laftiisaaba iska khata'aba waa gef badan yahayba marka gef wax way u dhici karaan xalkeediina aayadda ilaahay wuu sheegay laakiin dilka camdiga ah iyo cuqubada iyo foolxumada uu leeyahay ayaa ilaahay uu kaga warrami doonaa aayadda dambe ka khatarta badani waa kaa ee qofku u karto waxaa kaloo aayaddu ay xusayso qofka mu'minka ah halka uu gaadhsiisan yahay karaamadiisa halkay gaadhsiisanta ayaa nas uu tilmaamaya waa mid aad iyo aad u cajaa'ib badan inaad arkayso aayaadka aynu ku suga marayno oo qaarkoodna ay ka dhigeen min akbari alkabaa'ir dembiga dembiyaashoo dhan ugu weyn ama dunuubta ugu waaweyn waxa ku jira qofkii gaalka ahaayoo dilkiisii aad ka dayso ka cabso marka gaaladii la ysayo atawalli yowma zax inaad carartood baqatood adugu waxba dili weydo oo fulay dhabarka jeediye aad noqoto ood kaa dilkiisa iska dayso waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn waxaa dunuubta waaweyn ka mida qofka muminkaa dilkiisa balilaahay sidiisu dhaafiye midna iska dayntiis ayaa dembi weyna midna dilkiisibaa dembi weyna de labadaba ilaahay baa abuurtay labadaba adugu maad abuuranine ilaahay baa abuurtay oo yaqaana mid waliba wuxuu istaahilo iyo mid waliba wuxuu ku nabadgelayo wuxuu ku horumaray wamaa kaana buu ilahay marka arrintaa dilkana runtii aad bay u khatar badantay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa u lahaa lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajulin mu'min qof mu'mina rajul marka la waa qof qof mu'mina dilkiisu ilaahay wuu uga sahlan yahay adduunyadanoo la afkandiyo adduunyadana qof mu'mini ku jirinoo la afrogo ayaa ilaahay uga sahlan qof mu'mina dilkiisu mar kale waxau ihi man acaana biqatli muslimin aw mu'minin bishadri kalima bishadri kelima jaءa ywma alqiyaamati maktuubu bayna caynayh aayis biraxmat illah aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka qof ku saacida qof mu'mina dilkiibuu ku saaciday walow kelmad barhkeed ba ha ahaa kelmad barhkeed buu ku saaciday wuxuu imanayaa maalinka qiyaamaha kol hadduu tala ka qaato kol hadduu ku buugaabiyo kol hadduu nooli ka bixiyey wuxuu imanayaa maalinka qiyaamaha iyadoo ay kaga qoran tahay wejiga halkaas salaanta la idhaado ee baasaaboorka u ah kani wuxuu ka quustay naxariista ilaah kam wa kam talow kelmaddaas meeshaa iyaday kaga qoran maxaa soo daahiri doona dad badan innaguna uma naqaanaba dil uma naqaano ka wax toogtumaynu dil u naqaano laakiin kii guubaabiyey kii la fadhiistee tabaabusheeyey kii nacamlaynaya u jiibinaya madaxa u ruxayey ee lahaa waa in la yska dhiciyaa halkaasaa lagu wada halaagsanay khatar cadiim alla wuxuu ihi wamaa kaana limuminin qof mu'mina uma habboona an yaqtula mu'minan inuu mu'min kala dilo walaalkiiya ilaa khata'an gef mooyaane laakiin khata'an gef way dhici karta waman qatala qofka dila mu'minan qofa la rumeeyey khata'an gef u dila fa taxriiru raqabatin mu'mina qoora la rumaysay buu xorayn oo qofkani markii uu dadkii noolaa mid ka dilay ayaa layidhi mid addoona soo xoreeyo ku soo dar waa xigmad wadiyatun musallamatun ilaa ahlih mag la guddoonsiiyo qofkan dhintay ehelkiisiina iyona waa waajib qofkan dhintay ehelkiisiibaa mag la guddoonsiin doonaa kol hadday khata tahay magun bay xaqu leeyihi iyana inay isxariifiyaana yidhaahdaan dee waa loo kasay ma ah iyana waa khatar kale iyadoon kastilin inay yidhahdaan waa loo kasay maya waa dembi weyn taas ilaa an yashadaquu inay sadaqaystaan mooyaane halkaa waxaa kaaga muuqday cafiska la cafiyo dhiigga inuu sadaqo weyn yahay ama qur ha ahaado ama qoon wax ka lumay dadku arkaa ma lumayo fa in kaana haddii uu ka ahaaday qofkan la dila muminka ahi min qowmin caduwin lakum qolo acol tihiin ayuu ka mid yahay qofkan wa huwa mu'minun isaguna waa mu'min fa taxriiru raqabatin mu'mina qola la rumaysay baa markaa la xorayn qolo acol tihiin colka saynu dee u aragna maaha waa col gaala ah wey ee qaar ha col tihiinoo qolo kale ah qofku qalad buu fahmi karaa waxa lagu yihi wahuwa mu'minun waa qolaha col tihiin dee colna waa la yaqaanaa nacab iyo gacal qofka muminkaa iskuma jiraan marka qolo gaalaabuu qofkan muminkaahi ku dhex jiro calay naho xabadu inaga dhexdhacayo dee qoorunbaa la xoray in lamag la bixiyaa ma jirte kuwan waxoodiibaa yaro waynagu soo duulayna waynu ku duulayn marka mag la siinayaa ma jirto laakiin qofkanunbaa kafaaradii unbaa la bixin doona wa in kaana haddii uu qofkani ka ahaaday min qowmin qolo baynakum wa baynahum miithaaq idinka iyo iyaga ballani ay idiin dhaxaysa xabad joojin ah qolo gaala ahoo xidhiidkaynu leenahay waa in la istaayo ilaa muddo cayina radiyatun musallamatun ilaa ahlih waa mag la guddoonsiiyo qoladii uu ka dhashay gaalada ahayd maadaamaynu ballan lahayn maadaamaynu ballan lahayn mag baa la siin ninkan innaga ahee ka dhintay iyaga ayaa magta laga siinaya sababtuna waxay tahay waa ballan tixgelinteeda iyo xeerinteeda iyo wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo qola la rumay qof mumin u dilay mumina soo kordhiye halkaa waxaa kaaga muuqday magtu marna way waajibi marna ma waajibayso kuwa gaaladena codkan in la siin maayo mag laakiin mar walba kafaarada waa laga maarmaan alkafaara kafaaratu lqatli baa la wahiya kafaaratu lcudba sidaa daraaddeed haddii la waayada oo sida imikoo kale ma hayne faman lam yejid haddii qofka aan helin baa ilahay uhi fasiyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacraacsisan buu qofkaasi soomi doonaa qof dilay qofkuba hadduu qof dilo kafaara lagu leeya oo ah laba bilood inuu soomo dadku wuxuuna isweydiiyaan innaga magtii ma la bixiy iyo ma la qaybsaday iyo ma iska dhammayne laakiin hebel soomba lamayda taa waa la ilaaweyda waa diinta ilaahay bay ka mid taha waa kaa qur-aanku xus waa xaq ilaahay iyo xaq aadam bani aadam marka xaqii bani aadamku kafaaradanuu noqday xawaxaanleeamagtaasuu noqday xaqii ilaahayna waa kafaaradaa wadayn ullaahi axaqu an yuqdaa nabigu suu leeya calayhi salaatu wasalaam daynta ilaahaybaana mudan in la bixiyo marka qofku haddii cudur hayo unbaanu soomayn laakiin haddii aanu cudur haynu soomi kara ha soomo waana laba isku xidhiid maala hadduu xanuunsaday isagoo bil soomay markuu ladmaadee ugu horaysuu soomi karunbuu kusoo xidhiidhinaya tawbatan min allah waa towbad ilaahay xaggiisa ka haato saasa ilaahay uu ku aqbalayaa towbadda wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa shay walba ogsoon shay walbana meeshiisa dhiga waman yaqtul qofka dila buu ilaahay yidhi mu'minan qofka la rumeeyey mutacamidan isagoo u kasaya fajazaa'uhu abaalkiisu jahannamu naarta la yidhaahdo weeye khaalidan fiihaa wuu ku waariyo guntaa loo dhigi waqadiba allaahu calayhi ilaahay baa cadhoo u cadhooday wa lacanahu waa fogeeyey waacadda lahu wuxuu u meel dhigay oo u diyaariyey cadaaban cadiima cadaab aad u weyn toddobadaa balaayaa ku ururay sidaa darteed baa ibnu cabbaas iyo asxaabta qaarkood ay leeyihiin kan markaanu sidaan u eegnay towbad ma leh qofka si u kasa qof ashahaadanayo u dila isagu towbad male bilaa sabab bilaa sabab kol haddii aanu qisaasanayn kol haddaanu ahayn xaakimkii xuduudda ka oogayey laakiin biduuni sabab sharci uu ku dilay waxaasoo dembiyu leeyay towbad ma ma laha bayla inkastoo jumhuurulculamaa ay ku tegeen in hadduu ilaahay u soo noqdo xuquuqdii lagu lahaana uu bixiyo dee towbad loo rajaynayo waa kole arrin aad u khatar badan wey aada ha looga dheeraado hana layska ilaaliyo naxliga qabyaaladu marka uu meesha yimaado waa meelaha lagu dhiiryado ee ummaddu ay ku halaagsanto wey ee waranlana hadalkiisana daawadaadkana wax kaga sabqayha sudikalkii kama janno gala ay soo baxay markaa runtii aan iska fiirsanno oo qofku siduu isu dhowrayaa maaha qura inuu ficilka iska daayo laakiin qowl iyo ficil iyo dareen iyo fikir intuba way soo galaan taageerada way noqdaan waa xuruubulfitanka in laga fogaado weeye xarbulfitnaka oo dadka muslimiinta dhibaatada dhex dhacda inuu qofku ka gacan fayoobaada aad bay waajibu yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa darabtum fii sabiili illaahi marka aad safartaan idinkoo jihaadka ku jira fatabayanuu khubsada khubsiina sameeya buu ilahay fatathabbatuu iyaduna waa jirtaa